haddii aanu arrintaas samayninna markaa wuu mag dhabayaa oo ay wax ka yimaadaan wa yaakudu lahu bishufcati shufca ayuu ugu qaadayaa aw yatruku ama waa ka tegayaa bixasabi almaslaxati dantu hadba sida ay tahay wa yusakii maalahu maalkiisa wuu ka sakaynayaa wa yunfiqu calayhi waana ka nafaqaynayaa bilmacruufi si wanaagsan ayuu uga nafaqaynayaa waxau yidhi sheekhu masalan weligii shufco wuu u qaadayaa waana ka tegi karaa misale shufcadu waa maxay nin bay daar wada lahaayeen ninkiibaa markaa nasiibkiisii iibiyey sharci ahaan kitaab danoo kitaab shufcada ilaa bay leedahay oo waxaa inoo iman doonaa ninkaa shariigga ah ee isagu aan qaybtiisa iibinini xaq wuxuu leeyahay ciddii qaybtaa laga iibiyey intuu lacagteedii u celiyo inuu isagu aqalkii isku wada qaato ayuu xaqu leeyahy shufca la yidhaahdaa marka masalan daara ay cid wada lahaayeen haddii ciddii ay wada lahaayeen uu iska iibiye qaybkiisii hadday maslaxadii iyo wanaaggu ugu jira agoonkaasi inuu la wada wareego daartaa ha bixiyo xoolihii oo shufcada ha ugu soo qaado qaybkaa haddii aanay dan ugu jirin aw yatruku ama waaba iskaga tegayaa o iska daynayaa waxba soo shufcaysma bixasabi maslaxa hadba dantu sida ay ku jirto haddii markaa maslaxada iyo dantu oy u wanaagsantay guriga in isku wada yeeshaana waa u qaadaya waajibay umaas haddii kaloo maslaxadu ay ka tagga ku jirtana wuu ka tegayaa wa yusakii maalahu maalkiisana wuu sakaynaya waajib ahaan maxaa yeelay isaga ayaa meeshiisii taagan sharci ahaan u taagan marka hadduu xoolo leeyahay waa inuu sakadii ka bixiyaa xadiis baa rasuulku sala allahu alay slam kulaha qofka maal agoon hayaa yaanu iska daynin ilaa oo ay ka dhammaysato sadaqadu iyo sakadu ka waa inuu ugu shaqeeyaayo saynu horeba usoo tilmaamaynay masaariifda iyo uu ka difaaca iyo sakada yani aanay usoo muruxsanna u ribaxa ka bixiya wa yunfiqu calayhi bilmacruuf waanu ka nafaqaynayaayo si wanaagsan ayuu uga nafaqaynayaa xagga radbaxa iyo xagga cuntada iyo wax allayaaliyo wixii lagama maarmaan aba markaa hadduu ku cudhiidhiyo dee wuu ku dambaabayaa haddii uu israaf sameeyo oo masalan wixiisii uu daadaadiyana waana ku dambaabayaa waana ku qaamoobayaa oo waxaa lagu yeelanayaa inuu magdhaba ha dhowto fa ida dacaa marka uu sheegto haddaba kii yaraa bacda buluuqihi intuu baaluqay dabadeed calal abi iyo waljaddi ayuu ku sheegtay baycan i bilaa maslaxatin dan la-aana sudiqaa waa loo rumayn aabbaha iyo awowgaasaa loogu rumaynayaa bilyamiini dhar ayaa loogu rumayn wain iddacaahu hadduu ku sheegto cala alwasiyi iyo walamiini hadduu ku sheegtona sudiqa huwa isaga ayaa loo rumayn biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya waxaynu nidhi wayatasarafu lwaliyu bilmaslaxati weligu maslaxo iyo sida ay dani ugu jirto ilmahaas ayugu tasarfayaa haddii uu taa gees maro waxa uu leeyahay ilmahaasi marka uu qaan gaadhay inuu ku dacweeyo ku qabsado weligiisii wuxuu ka haleeyey marka wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu sheegto intuu qaan gaadhay dabadeed ayuu aabbaha iyo awowga ku sheegtay inuu maalkiisii iska iibiyey bilaa maslaxatin dan la-aan jagadaa waxa iga iibiyen anigoon u baahnayn guriga aanoon u baahnayn baa la iibiyey shaygaa kale u iibiyeen ayaga iska isticmaalay yacni beyc bilaa maslaxa ayuu ku dacweyey sudiqaa bilyamiini waxaa loo rumaynayaa labadooda aabbaha iyo awowga ayaa loo rumaynoo dhaartooda ayaa loogu rumaynaa dhaarta unbaa la odhan maxaa yeelay dee wax tuhmaad ah looma qababa le aabba iyo awow ay ka hadlaynayaan maxaa yeelay dee naxariistooda ayaa waafiho inay u naxariistaan iyo waxu hagaajiyaan ilahay baa ku dabeeceeyey laakiin waa marka aanay markhaati meesha jirin had iyo gorale haddaad sudiqa biyamiinihi kaasaa loo rumaynaya falqowlu qowluhu haddaad maqasho meesha markaan markhaati jirin weeye dhaari waxay timaadaa marka markhaati la waayo haddii uu masalan ilmahani soo taagan markhaatiyo in aabbaha iyo awowgaasi ay maslaxa la-aan waxa ay ku ibiyeen ay ku baabiyeen waa lagu xukumayaa ee dhaarta la odhan maayo ee waa marka markhaati la waayo ayaa sudqaa bilyamiin waindacaahu cala alwasiyi waalamiin hadduu ku sheegto kii wasiga ah wasi waxa weeye waa kii uu dardaarmay aabbuhu ama awowgu u dardaarmay u yihi mas-uulka ahaw amiinkuna waa kii xagga dawladda laga soo magacaabay ayaa wuxuu ku sheegtay albeyc bilaa maslaxa waxoodii inuu maslaxa la-aan ku iibiyey sudiqa huwa biyamiinihi isaga ayaa dhaartiisa loogu rumaynayaa oo haddaan markaa jiri isagaa loodhan ku dhaaro markuu ku dhaarsan dabeetana wuxuu ku yeelay maxaa yeelay dee ayagu waa niman la tuhmi kara weeyaan oo sida aabbaha iyo awowga ma aha baabu sulxi waxaa sulxa la yidhaha ayuu baabiyey waa heshiisiin iyo markaa xuquuqdii mushtarakada ahayd ee dadku ay wada lahaayeen oo lagu murmo markaa luq ahaan waxaa la yidhaahdaa sulxi qadcu nisaac bimacnaa doodii murankii ayuu gooy sharcaana waxaa la caqdu yaxsulu bihi dalik waa caqdi iyo heshiis uu ku yimaado doodii iyo murankii oo lagu jaro markaa sulxu waa noocyaal fara badan sulux bayna almuslimiin waalkufaar mid gaaladii muslimiinta u dhexeeya hudnaa la yidhahdayo xagga dambe ayay iyada kaga hadlayaan imaamka iyo buqaadda ninkaa imaamka islaamka ah ee madaxweyneha dalka muslimiinta u ah iyo qoladaa ka hor timi iyaguna heshiis bay leeyihin oo xagga dambe isna kaga hadlaan bayna zawjayn cinda shiqaaq ninka iyo gabadhu markay isqabsadaan iyaguna sulux iyo heshiis bay leeyihiin oo iyadana xagga nikaax buu inoogu iman doonaa sulxi fi lmucaamala heshiis xaggan mucaamaladan iyo wax kala iibsigan iyo arrimahan ku xidhan oo isaga halkan lagaga hadlaya ilaahay baan idhi wasulxu khayr waxaa sulaxa iyo heshiisiinta la yidhaahdaa khayr weeye xadiidna wuxuu ku soo arooray ibnu xibbaan uu wariyay saxiixna ku tilmaamay alsulxu jaa-izun bayna almuslimiin waxaa sulxa la yidhaha heshiisku waa bannaan yahay dadka muslimiinta dhexooda ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala sulx xalaal ka dhigay shay xaraama mooyaane ama shay xalaala xaaraan ka dhigay mooyaane ka xataa gaaladu dee waxay ku heshiiyeen waa sidoodaasunbaa isna loo tixgelinayaa ee had iyo goolaale waxaa yani loo xusayaa muslimiinta loogu xusaya iyaga ayaa haaliban dee dadka axkaamta hogaansamaan masalan subaxa dee xaaraamta xalaalaynaya waa masala khamri iyo waxaasoo lagu suluxtamo iyo masalan ka shay xalaala xaaraantinimeynayaan ayadoo dee xaq markaa laga suluxtamo baatil lagu suluxtamo wey huwa sulxu qismaani waa laba qaybood axadumaa midkood yejrii wuxuu maraa bayna almutadaaciyayni labada wax isu sheeganaya ayuu dhex maraa wa huwa isaguna nawcaani waa laba nooc axadumaa midkood waxa weeye sulxun calaa iqraarin sulx iyo heshiis ku dhisan qirid bal waa adeegaya fain jaraa hadduu ku dureero calaa caynin wax muuqda ayuu ku socday oo khayrilmuddacaati tii la sheeganayay aan ahayn fa huwa sulxaasi baycun iib weeyo bilafdi sulxi lafdi sulux ku yimi tahbutu fiihi waxaana sugnaanaysaa axkaamuhu axkaamtii uu iibku lahaa wadaalika mithaalka shufcati bawey waaraddi bilcaybi iyo ceebtii in lagu celinayo wa manci tasarufihi iyo ku tagrifalgiisu inaanu bannaanayn qabla qabdihi inta aanu gacanta ku dhigin iyo wastiraadi taqaabudi kala qaadasha inay shardi tahay in itafaqaa hadday isku waafaqaan fii cilati aribaa ribada cilladeeda hadday isku waafaqaan waxa uu sheekhu leeyahay suluxu markiis hore waa laba qaybood midkood haddaba labadaa qaybood wuxuu dhex maraa labada ruuxee wax isu sheeganaya qofkan muduciga ah iyo qofka mudacaleyhi uu ku sheeganaya ayuu dhex maraa markaa isaga lafdiisa ayaa laba qaybood sii noqda sulxu linkaar iyo sulxu liqraar sulx cala alinkaar iyo sulxu cala aliqraar kan cala aliqraarka ahina labuu usii qaybsamaayo sulxu lmucaawada iyo sulxu lxatiita ayuu noqdaa isaga inoo sheegi doonaa markaa qaybka hore ee labadan wuxuu isu sheeganaya dhex maraa waa laba nooc midkood waa sulxun calaa iqraar waa sulux iyo heshiis ku yimi qirid oo inta marka hore la isqabsado oo dabeedna wixii la ysku dafiro la ysku inkiro ayaa la isla soo degayaa markaasa wixii inta la ysu qiro ayaa haddana laga heshiinayaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu suluxaasi ku yimaado oo lagu heshiiyo calaa caynan hayri lmuddacaad cayn aan tii la sheeganaya ahayn wax muuqdo oon tii la sheeganaya laysku haystay ahayn ayaa lagu heshiiyey masalan daar buu ku sheeganaya dabeedna wax laysla jiijiitamo laysla inkiraba waa lagu heshiiyey markii dambe wuu qiray adiga yaala buuhi waa taadii dabeedna uu kala heshiiye wuxu uhi waa hagaaga aniga baabuurkan ba isi daarta iskaba qaado aniga baabuurkan isi markaa wuxuu suluxii ku dureeray inta markii hore layslayn karay ayuu u qiray markaasaa wuxuu ku suluxtamay wax aan shaygii la sheegana calaa caynin cayn cayntaa waxaanu nihi masalan waa baabuurka hayru lmuddacaati tii la sheeganaya aan ahayn ta la sheeganaya daar bay ahayd fa huwa baycun bilafdi sulxi waa bayc lafdi sulux ku yimi waa iib iib maxaa la iibiyey cayntii la ysku haystay ee daarta ahayd ayaa la iibiyey yaa iibiyey mudduci baa iibiyey yuu ka iibiyey muddacaaleygii buu ka iibiyey kiiuu ku dacweynayey oo muxuu kaga iibiyey dee baabuurkiinuu kaga iibiyey baycun bilafdi sulx waa iib lafdi sulux ku yimi waxaana la yidhaahdaa sulxu lmucaawada sulxu lmucaawada yacni mucaawadana waa ka bedel qaadasho wixii uu sheeganaya ayuu ka bedel qaato ciwad kaliyo bedelkanu ka qaato haddaba tahbutu fiihi axkaamuhu axkaamtii iibku uu lahaayoo dhan baa ku sugmaysaa ka shufcati sidii shufcadii oo kale shufcadii oo kale waa ku sugmaysaa oo ama shaygan markaas lagu suluxtamay ha ahaada ama ka laga suluxtamay ha ahaadee waxaa shufcadii way ku sugmaysaayo masalan haddii waxaa lagu suluxtamay wahaa qayb uu leeyahay masalan daartii baa la iskaga suluxtamo qayb uu ku leeyahay daar kale ayay ku suluxtameen ay ku heshiiyeen markaa kii kale waa shufcaysan karaa weeye waraddi bilceyb haddii markaa ceeb uu ku arka shaygan cayntani shaygan u qaatayna isna wuu celin karaa wa manci tasarufihi kumalaadda surfigare qabla qabla qabdihi intaanu gacantiisa soo gelinna dee baabuurka isaga ma sii faasixi karo ee waa inuu gacantiisa soo galaa wastiraadu taqaabudi iyo in la kala qaataa inay shardi tahay in itafaqaa hadday isku waafaqaan musaalaxu canhu iyo musaalaxu calayhigu macnaha kan laga tegey ee laga heshiiyey iyo kan lagu heshiiyey hadday fii cilati ribaa xaggii ciladii ribanimada hadday iska waafaqsan yihiin waa in halkaa lagu kala qaataa masalan dahab bay ahayd waa laba shay oo markaa ciladii ribada iska waafaqsan marka waa in meeshii lagu kala qaataa ee aan lagu kala tegin markaa kaasi sulxulmucaawada ayaa la yidhaahdaa waana bayca bilafdi sulxi ku yimi aw calaa manfacatin manfaco ayuu ku suluxtamay fa ijaaratun ijaaro weeyo tahbutu axkaamuhaa axkaamteeda ayaa sugmaysaa aw calaa bacdi lcayni ama cayntii barhkeed ayuu ku suluxtay almudacaatiya la sheeganaya fahibatun hibe weeyo libacdihaa barhkeed lisaaxiibilyadi qofkii gacanta u saaxiibkaa u hibeeyey fatahbutu waxaa sugnaanaysa axkaamuha axkaamtii hibadu walaa yasixu bilafdi lbeycina ku ansixi maayo walasaxuna waxa weye sixatu bilafdi sulxi lafdi sulux inuu ku ansaxayo weeye wuxuu leeyahay sheekhu haddii suluxi uu ku dhaco masalan cayntii shaygii la isu sheeganayey laguma suluxtamin manfaco ayaa lagu heshiiyey aan cayntan muddacadaahee la sheeganayo aan ahayn masalan addoonkaygaasi dhaheen dee bil markaas inuu kuu shaqeeyo kale baa la yidhi markaa taasa lagu suluxtamay manaha shaygii cayntii la sheeganayey waa manfaco aanay lahayn cayntii mudacaadkii la sheeganayay ayaa lagu suluxtamay oo lagu heshiiyey shay masalan daartii baa markaa markii hore la ysku qabtay kadib ayaa dabeedna la ysla qiray waxaa dabeedna lagu heshiiyey oo ay ku suluxtameen markaa inuu addoonkaasi markaa masalan bil uu u shaqeeyo muddo macluum fa ijaaratu tahbutu axkaamaha ijaaro kiro weeyaan markaa ay axkaamtii kiradu ay lahayd ayaa ku sugmaysaa xadkii ijaarada ayaa ku rumoobaya oo masalan muddadaas buu yihi markaas anaan gurigii haysto adna addoonkaasaa kuu shaqeeya ijaaray noqonaysaa markaa haddii laakiin cayntii calaaqi waxaynu le caynta kayrkeed baynu leehay haddii cayntii mudacaadka ahayd ee la sheegayna manfacadeeda lagu suluxtamo icaaray noqonaysaa markaa oo axkaamtii caariyadu ay lahayd ayaa sugmaysaa oo suluxaasi uu ku yimaado calaa bacdi alcayni almudacaad cayntan la sheeganayo barhkeeda ayay ku suluxtameen masalan daar bay ahaydoo markii laysla meel dhigay ee laysla waafaqay inuu ninkan sheeganayaa leeyahay ayuu ihi barhkeedna qaada barhkeedna isii fa hibatun libacdihaa waa hibo barhkeedu u hibeeyey barhkaa uu yidhi waan kaa daayee barhun isii barhkaasi wuxuu noqonayaa hibo uu lisaaxiibilyaddi qofkan gacanta ku hayey uu ku dacweynayey siin uu siiyey qaybkaasi ayay noqonaysaa fa tahbutu axkaamuhu axkaamtii hibadu ay lahayd ayaa markaa sugmaysa oo inuu aqbalo ah masalan inuu aqbala inay shardi tahay xayla xadkii hibada ayaa ku rumoobaya walaa yasixu bilafdi lbayci lafdi beycna kuma ansaxayo oo haddii masalan daartii uu yidhaahdo waan kaa iibiyey niskeed baan kaa iibiyey dee iib maaho wax i waday waxa lacag la siinayaa ma jirto ee haddii iman kula suruxtume daarta barhkeedna qaado barhkeeda kalena isii sulxaas ayay noqonaysaa markaa iib ma noqonayso markaa hibo bilafdi sulxi ayay noqonaysaa baan leedahay walaa saxu sixatu bilafdi sulxi laakiin lafdi sulux wuu ku ansaxaya hadduu yidhaha daartii waan kaala heshiiye barhkeed ayaan kugula heshiiyey hadduu yidhaha lafdi sulxi saa u adeegsado waa ansaxaya walow qaala hadduu yidhaahdo min gayri sabqi khusuumatin ayadoon wax doodi horraynin saalixni waar igala heshii can daarika daartaada bikada intaa igala heshii fal asaxu asaxu butlaanuhu sulxaasi inuu buraye weeye wuxuu sheekhu leeyahay kan yacni aynu soo dhaafnayna sulxul xatiita la yidhaahdaa kaa hore ee shaygii shay aan ahayn lagu suluxtay waxaan waxa la sulxul mucaawada kan masalan daartii inta laga suluxtay barhkeed lagu suluxtamayana waxaa la yidhaha sulxul xatiita xai waa yani wax karidid waa sulux markaa wax laga ridi haddii uu yidhaha buu la iyadoon wax doodi aanay dhex marin oon wax muran iyo daartan isku qabsi iyo midnaba aanu iman buu xuri waxaad igala heshiisaa daartaadan shaygaa igala heshiya aduu shaygaa qaado ninkina waa yahay buli fal asax butlaanuhu asax waxa weeye inuu baatil yahay sulxaas maxaa yeele lafdu sulx waxa heshiis la yidhaha wuxuu keenaa in muran iyo doodi ay ka horrayso mar haddaan muran iyo doodi ka horrayni iyo isqabsi ma noqonay sulx walow saalaxa haddii uu kala heshiiyo min daynin ayuu calaa caynin kagala heshiiyey saxa waa ansaxayaa ee fa in tawaafaqaa hadday isku waafaqaan fii cilati ribaa ribada cilladeeda hadday isku waafaqaan ushturida waxaa la sardeeya qabdul ciwadi bedelkaa in filmajlis lagu kala qaato wa ilaa haddii kalena isku waafaqayn fa in kaana alciwadu caynan hadduu yahay lam tushtarada lama shardiyo lam tushtarad lama shardiyo qabduhu fi lmajlisi in lagu kala qaato bilasixi haddaan qabno ow dayinan buu ahaaday usturida waxaa la shardiyaa tacyiinu fi lmajlisi in lagu kala qaato wa fii qabdihina alwajhaani labadii waj ee macruufka ahaabaa ku sugan waxau sheekhu leeyahay haddii uu kala heshiiyo dayn buu kala heshiiyey dayn buu ku lahaa dayntaana waxaa shardi ah inay waxyaalihii laga ciwad qaadan jiray ay yihiin daynta aan laga ciwad qaadanin maxaynu ku soo tilmaanay muslimu fihiga oo kale laa yajuusu lictiyaad canhu in laga bedel qaata ma banaano markaa dayn sale ma ahe waa dayn laga bedel qaadan karo calaa caynin halkaa waxaa yidhi calaa caynintaa waa laga yar wanaagsanaa calaa kayrihi ayaa kaga wanaagsanayd maxaa yeelay dee waxaa soo socdaa tafsiil uu kala saarayo oo uu dayn iyo cayn u kala saarayo fa in kaana ciwadu caynan ow daynan ayaa soo socotaa marka calaa kayrihi hadduu cayn wax cayn hadduu dayn ka suluxtamo wax kale uu kula suluxtamo dayn buu ka suluxtamay calaa kayrihi wax kaleu kula suluxtamay waxaasi ama cayn haada ama dayn ha ahaado markaa shaarixoo kale wuxuu odhanayaa walow saaraxan min daynin calaa kayrihi caynan ow daynan ama cayn haada ama dayn ha ahaadee dayn uu ku lahaa buu kala heshiiyey shay kale ayuu kagala heshiiyey saxa horta waa iska ansaxayaa oo dee adilada sulxu waa caam haddaba shaygaas iyo adeegii wuxuu leeyahay hadday isku waafaqaan kan laga suluxtamaya ciwadka lagu suluxtamaya almusaalahu canhu walmusaalahu calayhi kan laga guurayo ee marka hore doodu ka dhaciyo kan loo guuraya hadday isku waafaqaan fii cillati riba ribada cilladeedii masalan fidbaa la ysku lahaa lacagtan fidadaabaa la ysku lahaa dahab baa markaa lagu suluxtamay osturada qabdulciwadi fi lmajlis waxaa la shardiyaa kaa markaa ciwadkaasi dahabkaas ah ee masalan lagu suluxtamay in hadda halkaa lagu kala qaato ayaa la shardiyaa haddii kale oon la kala qaadan inta la isku bedelo ribay noqonaysaa usturida qabdulciwadi fi lmajlisi xadaran min alriba iyadoo ribada laga taxadiriya hadday kala tagaanna iyaoo kala qabdoon suluxi waa buraya wailaa haddaanay isku waafaqin kan laga suluxtamay iyo kan lagu suluxtamay fii cillati riba iskumay waafaqin masalan dahab baa la isku laha ama fidlaa la isku lahaayo raashin baa lagu suluxtamay ama maro bal waad eegiye mar hadduu kan hore daynahaye laga suluxtamayey ciwad kan kan kale lagu suluxtamay in cillada ribadana aanay iska waafaqin ee masalan ama raashinka ahi haddii uu yahay cayn wax muuqda hadduu yahay oo kan waa dayntii adigu lahayd waan kaala heshi waxaan kula heshiiyey raashinkan hadduu sidaa yahay lam tushtarad qabduhu fi lmajlisi fi lasax in majliska lagu kala qaata waxba shardi maaha mar hadduu mucayin yahay oo la cayinay hadduu mucayin yahay oo la cayinay waxbay taas shardi maaha aw kaana alciwadu daynan ama ciwadkaa iyo waxaa lagu heshiiyey ee dayntii waxaan lagaga heshiiyey ayaa dayna oo lacagtii aada igu lahayd waan kaala heshiiyey saw lacag bira igumaad lahayn waan kaala heshiy waxaan kula heshiiyey lacag dollara mar hadday dayna calaa daynin ay tahay usturida tacyiinhu fi lmajlis waa in la yidhaahdaa lacagtii birtaad igu lahayd waan kaala heshiiyo lacagtaa dollarka ayaan kugula heshiiyey oo lacayano laydha waa tan dee waxaa laga ordayaa si ay uga baxdo can bayci dayni bidayn dayn dayn lagu iibiyey si aanay u noqonin eewaynkaa la cayinaa wa fii qabdihi in halkaa goobtaa lagu kala qaatana alwajhaani labadii waj ee macruufka ahaa ayaa ku suganoo in lagu kala qibdooda iyo ayaa shardi ah iyo lama shardiyo labadaa qowl markaa asaxuna waxa weeye inaan la shardiyayni wa in saalaxa hadduu ka suluxtamo hadduu kala heshiiye min daynin ayuu calaa bacdihi kagala heshiiyey fa huwa ibraahim waa ka beriyeelid can baaqiyihi baaqigiisii uu ka beriyeelay wayasixu bilafdi libraa'i iyo walxad iyo wanaxwihaana uu ku ansaxaa wa bilafdi sulxina uu ku ansaxaa fil asaxi asax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu haddii uu ka suluxtamo dayn uu ku lahaa ayuu barhii kula suluxtamay warniyo boqolkanaan kaa soo saari waayey konton baan kaagala heshiiyey isi kaasi waxay noqonaysaa ibraa-un can baaqiihi waa ka beriyeel uu kontonkii kale ka beri yeelay ayay noqonaysaa axkaamtiisa ayaa markaa isna ku soo arooreysaa sulxu xadiidihii baanu noqonayaa waxaanu ku ansaxaa bilafdi libraa'i walxadi wa naxwihima lafdiga beriyeelid iyo waan kaa dejiyey wadci iyo isqaad waan kaa ridi ereyada noocaasa ayuu ku ansaxaa xadiis saxiixayn ku jira bukhaari iyo muslim ayaa kacab ibnu maalik ayaa laga wariyey wuxuu ka doonay kacab ibnu maalik saxaabigii cabdullaahi ibnu abi xadrad la odhan jiray ayuu dayn ku lahay bui warisi dabeedna kor baa hadalkoodiiba ay kor isugu qaadeen oo aad bay u qaylqayliyeen rasuulka ayaa dabeedna maqlay wuu soo baxo wuxuu dhawaaqay yaa kacab markaasuu yihi labayka yaa rasuul allah dabeetana wuu ishaaray markaa wuxuu yihi war wax ka daa buu yihi bimacnaa kala badh ka daa buu yihi saasuu gacanta ugu ishaaray waan sameeyey buu yihi dabeetana rasuul allah rasuulku wuxuu waa ka adiguna iska soo bixi buu yihi intaa intaa la kugu hadhay un oo nagaa barkaa ridne intaas kun iska soo bixi buu marka alfaada ibra abraatuka min khamsa miati min alalfi aladi li calayka boqolkii kun shantii kunkii aan kugu lahaa shan boqol baan kaa beri yeeray shan boqol baan kaa ridi yani ereyada noocaas ayuu ku ansaxaa lafdi sulxina wuu ku ansaxay war kunkii aan kugu lahaa waan kaala heshiiye oo shan boqol baan kugula heshiiye walow saalaxa hadduu ka suluxtamo ka heshiiye min xaalin dayn xaallaa calaa mu'ajalin milihi mu'ajal la mida aw cakas ama cagse laqaha kaasi laqwi ayuu noqonayaa ee fain cajala almu'ajala hadduu dedejiyo saxal addaa'u addihi waa ansaxaya addaa'u wuxuu sheekhu leeyahay hadduu masalan ka suluxtamo dayn xaalla ahaydoo hadda la yska doonayey ayuu wuxuu yidhi war boqolkii kun ee iminkaan kaa doonaya boqol kun oo laba bilood kadib aad bixisay ayaan kaagala heshiiyey aw cakasa wuu cagsiyo mid mu'ajala buu kulahaayo dhowr bilood leh markaasuu yihi mid iminka hadda aan kaa doonaya ayaan kaagala heshiiyey laqaa suluxaasi laqwi ayuu noqonayaa maxaa yeelay dee waa yabo iyo wacdi iyo ballanqaad yacni midna uu ballan qaadayo ajal ajal inuu sameeyo midna markaa inuu ajashii ka ridayo dee kaasina markaa wacdigaasina wax laasima ma aha sifadan adiga golole xaalnimadana yaxban waxba lama haleeshiiyo daba hadduu dedejiye bu uhi fain cajala almu'ajala masalan qofkii daynta lagula ayaa dayntii mu'ajalada ahayd isagu iska soo dedejiyey oo iska bixiyey saxal adaawa addigi waa iska ansaxayaa bixintaasi ajashiina waa dhacaysa maxaa yeele dee ciddii oofinda lahayd iyo oofsashada ciddii lahayd ayuu ka soo fulay walow saalaxa min casharatin xaalatin toban hadda laga doonayo kula calaa khamsatin mu'ajalatin shan mu'ajalo ah oo muddo leh ayuu kula heshiiyey beri-a min khamsatin wuu ka beri noqo baqiyada khamsatun xaalatun shan xaalina waa ku hadhaya walow cakasa hadduu se cagsayan laqaa laqwi ayuu noqonayaa wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu ku lahaa cashara xaalla ah toban hadda masalan layska doonayuu ku lahaa se wuxu uhi war tobankii waan kaala suruxtabo shan yacni bil kadib aada bixiso toban shan aada bil kadib bixiso tobankii aan imika kaa doonayey shan aada bil bixis bil kadib bixisay ayaan kula heshiiyey beri-a min khamsatin hortuu shan beri buu ka noqonayaa ila waa kan shan uu soo rabay shantaa hortuu wuu riday wa baqiyad khamsatun xaalla shan xaalla oo hadda la doonayo ayuunbaa hadhaysa maxaa yeelay beri wuu riday baaqigana inuu mu'ajal ka dhigo oo muddo u sameeyo shantana bil kadib ayuu yaboohay wacdigaasina ma laasimayo hadda iyo karididanna waa shay saxiixa walow cakasa hadduu se cagsiyo toban mu'ajalo ah oo muddo lahoo laba bilood kadiba ayuu shan xaalla ah shan un imikaysi bu uhi bal tobankanaan labada bilood ee dambe kaa sugayo hadda shan idhiib laqaa suluxaasi laqwi ayuu noqonayaa maxaa yeelay sifadan xaalnimada heshiiyo shantan kalena wuxuu uga tegey shan ilaa toban mu'ajalaba kulahaayo shan un buu shantanna wuxuu uga tegey ajashan uu ka soo hormariyey mar haddii aan xalli aanu ansixin tarkigina ma ansaxayo markaa sidaas ayaanay ku ansaxaynin suluxii markaa wuxuu inoo tilmaamay inuu laba qaybood yahay ka koowaad ayaa markaa laba nooc noqonayey ka koowaad oo dhex marayey ninka muducigaa labada iyo mudacaleyhiga labada ruuxee wuxuu isu sheeganayey ka dhex marayey ayaa laba nooc ahaa sulxul inkaar iyo sulxul iqraar markaa sulxul iqraarkii wuu inoo soo dhaafay annawcu thaani nooca labaad asulxu cala alinkaar waa sulx iyo heshiis ku dublaca diidmo iyo iyadoon waxba laysla ogolayn fayabtulu waa burayaa in jaraa hadduu ku dureero calaa nafsi lmuddacaa wixii la sheeganaya nafdiisa hadduu ku dureero waa burayaa wakadaa waxaa kula mida in jaraa hadduu ku dureero calaa bacdihi barhkii fil asaxi asax haddaan qabanno wa qowluhu odhaahdiisa ninkii muddaca calayhigaa wili saalixni warniyow igala heshiye caladaari daartii allatii taasoo taddaciiha aada sheeganaysaa laysa maaha nin iqraaran iqraar mu ahanin fil asaxi haddaynu qabanno waxau sheekhu leeyahay nooca labaad waa sulux iyo heshiis ku yimaada iyadoo wixii la ysku inkirsan yahay oo la ysku diidan yahay masalan nin baa wuxuu nin kale ku sheeganayaa daar ama adduunyo kale ama wax kale ayuu ku sheeganayaa ninkii ayaa inkiray oo ku diiday ama wuu ka aamusayba kadib iyadoo inkaarkaasi iyo diidmada iyo dafiraadaasi meesha ay taallo ayay dabeetare ka suluxtameen oo waar isjiidan mayno uune aynu iska heshiino waxaa waa sida hadda magaalada u badanoo waxaa xagga dhulkay weliba ka soo baxday bayna waxa ku qabso ku qadimayside nin dhul ama guri ama jego iska leeyahay ayuunbuu dulbaxayaa un waxa weeye markaad xiijisa ee maxkamad isla gashaana laydin garnaqe ee ama wuxuunbu ku dhiibi ama barh buu ku siinba qaarkood kala badhayn waaban arkayba anugu markaa markay khadiyaamaan haddii markaa sulx iyo heshiis ka dhaco baatil buu noqonaya markaa fa yabtulu waa buraya markaa sulxaasi in jaraa calaa nafsi lmuddaca haddii uu ku dureero oo uu ku dhaco heshiiskaasi shaygii la sheeganayey haddii lagu suluxtamo oo masalan dhul buu ku sheeganayey dabeetana markaa ama kii muduucigaha looga hadho ama kii mudacaleyhigaha midun looga hadho oo loo yeero la yidhahdo war midki war qaado waan kaaga hadhay ama kanuu qaado la yidhaahdo suluxaa ku dhisan isla diidadaasi waxau noqonayaa mid baatil ah oo aan ansaxaynin waxaanu baatil ku noqonayaa masalan ninkan wax sheeganaya ee muducigaahi haddii uu dee waxaan been ku sheeganayo xoolihii mudacaleyhiga ayuu xalaashanayaa oo ka xaaraan ah haddii uu dee run sheegayo oo markaa uu ninkan isaga daayana waxay noqonaysaa maalkiisii xalaasha ahaa inuu isna iska xaaraantinimeeyey ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala xadiidkii baabkan u daliilka ahaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi asulxu jaa-izun bayna almuslimiin waxaa sulxa la yidhaha waa bannaan yahay heshiisku dadka muslimiinta ah ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaala sulux xalaaleeyey wax xaaraana mooyaane ama xaaraantinimeeyey wax xaaraana mooyaane sulx kaloo dhamiba waa bannaan yahay markaa suluxani dee haddii la yidhaha qofkan isagaaba ka tegey wixiisii oo dee heshiis baaba meeshii ka dhacay haddii la yidhaahdo waxay leeyihiin suluxani waa mid taagwaayuno markii dambe dee taagwaa un lagu heshiiyeyoo dabeetana waa ka keenay waxan in lagu kala dhaqaaqo uun ee meesha xaq kama dhicin ama xaq soora ama kamuu dhicin wakadaa in jaraa calaa bacdihi fi lasaxi haddii bacdi lmuddaca shaygii la sheeganaya barhkii lagu heshiiyo oo le waar inoo kala badh adna bar qaado adna baran qaato iyaduna la mid weeye oo sulxaasi baatil buu noqonayaa haddaba wuxuu leeyahay masalan hadduu ninkii wax loo sheeganayey intuu inkiray ee uu diiday hadduu yidhaahdo saalixnii cala daari latii tadaciiha waarnayaho mid dhib badan baa taye bal daartan iyo dhulkan aad sheeganaysa igalaba heshiiyo bal maxaynu ka yeellaa mid laga lugbaxayo ma tiide sidaasuu yidhi laysa iqraaran fil asaxi igala heshiidaasi ma noqonayso wadiiqo loo soo raaco la yidhaahdo wixii waad qirtay maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu dee ku xiiqayoo uu u jeedo uun doodiisan iyo hadalkiisan inuu iska jaro marka asax baynu khilaaf baynu gelin taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay war maye waa iqraar mar hadduu war igala heshiiba mar hadduu keenayba meeshii waxay noqonaysaa iqraaro dee ninkii waa kaa u qiray alqismu athaani qaybka labaad ee suluxa ka midi yejrii wuxuu dhex maraa bayna almuddaci iyo walajnabiyi ninkii muddaciga sheeganaya iyo qof kale fain qaala hadduu yidhahdo ajnabi wakalanii waxay wakaashay almuddaca calayhi kii wax lagu sheeganayey fi sulxi inaan kula suluxsamo ayuu isoo wakaashay wa huwa muqirun laka waxana waa kuu qirsan yahay saxa wuu ansaxayaa waxa uu leeyahay sheekhu nooca labaad ee suluxa ka midi kii hore waxaynu nidhi wuxuu dhex maraa bayna almutadaaciyeyn laba qaybood baanu noqdo sulxulinkaar iyo sulxuliqraar buu noqday kana waa qaybkii labaad wuxuu dhex maraa qaybka labaad uli bayna almuddaci walajnabiy ninkan wax sheeganaya iyo mid kaloo ajnabi on kii lagu sheeganaya aan ahayn ayaa heshiiskaasi dhex maraa haddaba ninkan ajnabiga ah isagu meesha soo dhex galay hadduu yidhaahdo warniyow ninkii aada ku sheeganaysay baa isoo wakaashay oo yidhi ninkaa la suluxsanoo bal la heshiiyo arrinkaa la dhammee wahuwa muqirun laka shayganna wuu kuu qirsan yahay oo inaad adigu leedahay wuu kuu qirsan yahay saxa suluxaasi wuu ansaxayaa dhexdooda ninkaa ajnabiga ah ee soo wakaa uu soo wakaashay iyo ninkaa wax sheeganaya heshiiska dhex mara wuu ansaxayaa maxaa yeelay dee hadduu qofku wakaalo sheegto yidhahdo mucaamalo anaa qofkaa ka wakiila mucaamalada dee waa maqbuulo waa mid la aqbalo markaa bacdamaaba uu leeyahay waa kuu qirsan yahay shaygan inaad leedahay sulxaasi waa ansaxayaa oo sulxuliqraarkii buu noqonayaa hadduu yidhaha wuu isoo wakaashay uun ma ansaxayo ee waa inuu inuu waxana u qirsan yahay waa inuu u sheegaa walow saalaxa hadduu la heshiiyo ajnebigi linafsihi naf ahaantiisa ayuu la heshiiyey waalxaalatu haadihi walaal waalxaalatu haadihi xaaladduna ay tanun tahay saxa waa ansaxayaa wa kaannahu waxaan u ka dhigay ishtarahu isagoo iibsaday wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu la heshiiyo ninka ajnabiga ahaa ayaa linafsihi naf ahaantiisa ula heshiiyey waalxaalatu haadihi iyadoo xaaladduna tanuun ay tahay oo uu leeyahay war ninkii wuu kuu qirsan yahay shaygii ayuu naf ahaantiisa ula heshiiyey waar ninkan waabay isku xiiqdeene bal iska daayoo shaygan adigaa laho wuu kuu qirsan yahay aniga in kula hadlayo igala heshii walow saalaxa linafsihi ayuu maalkiisii ama isagii baa dayn kula suluxtamay wara shaygan aan ka heshin oo ana iska qaadanayo adugu intaasoo lacagaygula haw ama adugu gaadhigan qaado gurigan iskaga had isagii lafdiisii baa la suluxtamay oo naf ahaantiisa ula suluxtamay xaaladduna waa taa u leeyahay wuu kuu qirsan yahay saxa suluxaasi wuu ansaxayaa ajnabiga walow iyaanay doodiba dhex marinbe maxay le suluxu dee dacwiya jawaab ayuu ka ratibmaa waxaanu noqonayaa kaanahu ishtaraahu bilafdi ishtiraa isagoo iibsaday oo lafdi ishtiraa ku iibsaday oo kalun buu noqonaya ninkan ajnabiga ahi wuxuu noqonayaa isagoo iibsaday isagoo iibsaday oo shaygan hadda uu kala suluxtamay ninkan isagoo ka iibsaday oo kale ayuunbay noqonaysaa isagoo ka iibsaday kaanahu ishtaraahudaa halkaa waxay yani ku ishaara ee musanifku in ay shardi tahay muddaca calayga ninkan lagu sheeganayo siduu shaygani gacantiisa ku galay inay tahay ama wadiico wuxuu ammaan ahaan loogu dhigay ama isagoo la cariisiyoo la ammaano siiyey iyo wixii la mid a waxa ay bannaan tahay qofku isagoon gacanta ku haynin inuu iibiyo haddiise marka horeba ninkan siay ugu tagtay mabiic buu ahaayo ninkan muddaca calayhiga hadda uu ku sheeganayo ayaa ka iibiyey dabeedna gacantiisa soomuu gelinin taa iyada markaa ma ansaxayo maxaa yeelay dee almabiic qabla alqabd mabiic oo aan gacanta lagu dhigin in la ibiyaa may ansaxaynin marka ninkan inuu kala heshiiyaa ma banaana ee waa in ninkaa mudacaleyga ama wadiic ahaan ama caari ahaan iyo wax la mid a uu gacanta ugu hayaa walow saalaxa linafsihi hadduu leeshiyo walxaalatu haadihi iyadoo xaaladuna tanuun tahay oo ajnabigu leeyahy wuu kuu qirsan yahay saxa suluxaasi waa ansaxay wakaana ishtiraahu isagoo iibsaday oo kale oo ajnabigani uu ninkan mudiciga ka iibsaday oo kalunbuu noqon idan war soo sii wuxuuna nin kastoo umaad qirsanayn shaygan inuu lahaa dee annagaa kala dhammaysane soo sii weeye wain kaana munkiran hadduu yahay mid diidan ninka mudacalehigii shaygan waa diidan yahi inuu ninkani leeyahay wa qaala alajnabiyu ajnabigina wuxu uhi huwa mubtilun fii inkaari waar diidmadan uu kuu diidan yahay baatil buu ku sheegaya cid waliba oo ku ogtay sheegan adigu inaad leedahay ee aniga igala heshii buu yidhi maxay noqonaysaa kaasina fa huwa shiraau maqsuubin waa shay la dhacay oo la iibsado fa yufaraqu markaa waxaa la kala geyn bayna qudratihi inuu karayo cala intisaacihi inuu kala soo baxo iyo wa cadamiha inaanu karaynin wuxuu sheekhu leeyahay markuu ninka ajnabiga ahi naf ahaantiisa ula heshiinayo ee uu idhaahda ninkina wixii wuu kuu qirsan yahay aniga ila heshiiye waxay noqonaysaa un dee kaanama uu ka iibsaday un ninkan mudiciga ah hadduuse ninkan muddacaa caleyga shayga gacanta ku hayaa uu inkirsan yahay yidhaahdana ninkan ajnabigi markuu leey waar aniga igala heshiiye waaraan kula heshiiye hortu ninkii maxaad iga haysaa hadduu yidhaahdo dee ma ogola isaga inoo sheegi doonaa ee wuxuu leeyahy waar ninku wax waa diidan yahay laakiin ha diidanaade cid waliba way wax soconaya diidmadiisaasi maaha oo cid waliba ogtay inuu mubtil fii inkaarihi diidmadaa uu shayga kuu diidan yahay cid waliba inuu baatil kuu socdo waa ku ogtahay oo waa lagu garanayaa ee aniga igala heshii buu yidhi ninkani isagaa annagaa ogoo cidlu gudayaaye aniga igala heshii arrinkaasi wuxuu noqonayaa shiraau maqsuubin shay la dhacay oo la iibsanayo shay la dhacay oo la iibsanayo shay la dhacay oo la iibsanayana maxaynu ku soo marnay waxaynu ku soo marnay qofka karaya ee ka qaadan karaya waa laga iibin karaa nin kaa dhacay nin ka qaadan karaya waa laga iibin karaa laakiin miskiin aan ka qaadan karin lagama iibin karo haddii masalan baabuur baa laga dhacay ama xoolo kalaa lagaa dhacay dee nin ka qaadan karaya oo halka lagu haysta kaga xoog roon haddaad ka iibiso waa ansaxayaa miskiin aan halkan dhaafayn oon adigaba aad soo qabsan kari weydiba aan dhaafayn halkaagaasoo kale oon soo qaadan karayna te baatil bay noqonaysaa in markaa aad ka iibisaan leanno waxa shardi baynu nidhi shayga la iibinayo waa inuu qofku awood u leeyahay inuu dhiibo ama markaa tasliim iyo tasallum in wixii dhiibi karo ama wixii qofkii soo qaadan karo markaa haddii ninkani ninkan aan ajnabiga ahay haddale waar baatil buu ku socdaa inkiraada u inkiraya aniga igala heshiiye fa yufaraqu markaa waxaa loo kala saaray bayna qudratii cala intisaacihi hadduu awood u leeyahay ninkan wax lagu sheegana inuu shaygii ka qaato hadduu awood u leeyahay suluxa iyo heshiiskaas waa ansaxayaa wa cadamiha haddaanu awood u lahayn inuu ka qaatana ma ansaxayo waxaana ku filanaysa hadduu yah waar anaa karayo awood leh annagaanu isnaqaanaa ninka shaygana waa lagu ogi anaa si aan uga qaadanayo aqaanaya adigu igala heshiiye waa ansaxayaa oo isaga sheegisiisu maa lagu binaynaya way lam yaqul haddaanu odrhanin ninka ajnabiga huwa mubtilun baatil buu ku sheegayaa diidmada laga sulxu sulxigaasi waxba kama jiraan weeye haddii ninkii muddo caleyhiga ahaa uu shaygii inkirsan yahay ninkan ajnabiga la sulxtoonayaana aanu odrhanin waar inkaarkan yani been buu ku sheegaya uu ku diidayo ee wuxuu yidhi waar ninku waa inkirsan yahay shayga aniga igala heshiis sulxigaa iyo heshiiskaasi laqwi ayuu noqonayaa maxaa yeelay wuxuu ka iibsanayaa qofkan wax aanu u sugin lahaanshihiisa waxaanu lahaanshihiisa u sugin ayuu ka iibsanayaa saa daraaddeed ma ansaxayo faslun fi tasaaxumi cala alxuquuqi almushtaraka fasalkan wuxuu loo guntay isku ciriiriga xuquuqda mushtarakada ah ee la wada leeyahay yani la isku ciriiriyo waxa uu sheekhu markaa yidhi aariiqu waddada annaafidu ee baxa laa yutasarafu fiihi loogu tagrifali maayo fiihi dhexdiisa bimaa shay yaduru dhibayo almaarata dadka waddada maraya walaa yushracu la saari maayo fii dhexdiisa janaaxun barande walaa saabaatun saabaad yacni balbalo ayadana loo saari maayo yaduruhum dhiba balaayuushkaraddu waxaa la shardiya irtifaacuhu yani koryeelkiisa iyo sarraysiintiisa bixadiidaasoo yamuru u maraya taxda hosiisa yani qofkii muntasiban isagoo qumaatiyan waxau sheekhu leeyahay waddada aariiq annaafid ariiq iyo shaaric annaafid haddii weliba la raaciyo waa waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka ka baxa ee ka gudba ayaa la yidhaha ee wadda xaafadeeda maha derbi baa la yidhaahdaa yacni waddada weyn ee magaalada ka gudubta ee ka baxda laa yutasarafu fiihi bimaa yaduru almaarata loogu tasarufi maayo lagu qaban maayo lagu samayn maayo wax dadkas waddada mara maritaankooda ku dhiba maxaa yeelay xaqa dadka muslimiinta ayaa wada leh uu ka wada dhexeeya qof ka mida inuu wax dadkaa dhibaataynay markaa ula yimaado lama ogola wax dadkaa wada dhibaataynaya inuu ula yimaado lama ogola yacni in qashin lagu daadiyo lama ogola in biyo wasakha lagu daadiyo lama ogola haddaad dhagax dhigto haddaad qashin muus ah qolof muus aad ku turto oo cid wax ku noqoto haddaad dhagax dhigto gaari uu tuuro qof kale kusii tuuro alyaadiyo waxaa soo dhami wax dhakadaadaa weeye oo waxay inoogu iman doonaan kitaabuljinaayaad bay inoogu iman doonaan waana runtii arrin aad moodo soomaalida inuu aada uga maqan yahay waayo sidii ay miyii isaga joogeene ay jees u ahaayeen iyagaa booday markuu guursado yabdhana iska raray jees kale sii noqonayay inbaa magaalo lagu soo galo wax ka wada dhexeeyaba yani may arkin almaraafiq alcaama yani waxa la idhahaba may arag haddii iminka suuriya halkaa looga sameeyo habeenkaba horreeyay goosanayaan albaabka waxa idinka wada dhexeeya wada ilaashada moodi maayaan mid walba dhinac buu ka dhigaya siduu inta kale ku xidhinayo marka waddada weyn ee ka baxaysa loogu tagrifan maayo wax dadkaa socotada ah ee waddada mara dhibaya waa hawshii halkan fasalkan oo dhami waa hawshaa dawladda hoose ayuu ka sheekaynaya walaa yushrac la saari maayo fiihi janaaxun berendana lagu samayn maayo waddadii walaa saabaad saabaad jinaax horta waxa weeye waa berendada dhinac qurhan ka timaada dhinac qurhan ka timaada saabaadku waxa weeye waa qofka oo aqalka sekeda keliya sekedan dusheeda isu tallaabiyo oo intaa isku hadheeyo oo intaa isku qabsada sikadan iyo sikada kale kasoo jeeda waddadu ay dhex marto intaa isu isuga tallaabiyo ayaa saabaad la yidhahaa midna lagu samayn maayo janaax iyo saabaad yaduruhum dadkaa dhiba dadkaa dhiba lagu samayn maayo bala yusharadu irtifaacu waxaa la shardiyaa haddii lagu samaynayo oo qofkii uu ka maarmi waayo yushradu irtifaacu in la koraysiiyo ou dheeraado ayaa la shardiya baxaysu yamuru taxta qadar uu mari karo hoostiisa qofkii soconaya muntasiban isagoo qumaaji u taagan inuu koorsado maaha isagoo qofkii qumaaji u taagan oo hadduu weliba wax degta ku sito iyo wixiise iyo ood iyo markaa waxa la yaalo wuxuu degta ku sitaba yani isagoon foorsan oo isla gaabinin waa inu mari karaa waxaa kaloo shardi ah inaanu madoobaynin haddii waddadii la marayay waxaa lagu sameeyey ay mugdi ka dhigaan iyadana lama ogola waa marka ay waddadu wadda lugeeduun tahay hadday wadda wax kala tahayna waa kan wain kaana hadduu yahay dariiqaasi mamara fursaanin meelay farasiya maraan dee berigii hore gawaalidan iyo waxaani ma jirin imika dee farasba arliga ma jooge waxa weeye waa waddooyinkaa baabuurtu may noqonaysaa mamara fursaanin laala markuu le waa ciddu lama sadactu min quwati wa min ribaat alkhayl farduhu berigaa tighnikaday haayeene iminka la odhan maayo meel ay sawaariikhiyo diyaaraad iyo dabaabaad ay joogaan fardaynoo soo iibiya aynu ka horgeynay yani waxaa berigaa loo cabirayay un waxay ahaayeen tichnikada xilligaas un bay haayeen ee wax ujeeddo gaara lagama lahayn markaa iminka waxa weeye waa ciduloo masadactum min quwatin wa min dabaabaatin wa diyaaraatin bay noqonaysaa markaa ya u diyaartada markaa marka berigaasunbay dee fursaantani ahaayeen iska gaadiidke haddii markaa mamarra fursaanin ay tahay meel ay farduhu maraan walqawaafid iyo socotada safaraydu ay maraan falyarfachu kor ha u qaado baxaygasoo yamuruu maraya taxda hoostiisa almixmalu cala albaciir mixmal waa iyo hawdajka iyo waa waxa ay awrta carabta ay dusha ka saari jireen dabeetana ay dhex geli jireen iyagiyo dumarkooda iyo dheer ee markaad meelaha kutubta luqadaas ku aragto dusha laga saarayey markaa waa inuu hoostiisa mari karaa mixmalkaa cala albaciir awrka saaran maca akshaabi almadilla iyadoo welibana ay looxyaalkii u hadhaynayey wax yarun dee may hayn awrka du saaraye haddana looxyaal waaweyn baa lagu sii dhisi jiro dusha kasii hadhaynayey markaasaa wax awrkaba ka dheer ayaa dusha laga saarayey markaa waa in kor loo qaadaa ilaa xad uu mari kara dexdiisa almixmalu cala albaciir mixmalka awrka la saaray maca akshaabi almadillati midal midallati yani bahasha dallaayadaas ah ee mixmalka hadhaynaysay looxyaalkeedan lala qabo iminka dee gaadhiga ugu dheer ee ugu xamuulka badan yani waa inuu hoos mari karo weeye haddii kaloo markaas aanu hoos mari karaynin dee ma banaano ma banaano oo markaa taa lama ogolo waana laga tirtirayaa hadduu ka duulin waa cagaftaa la gelinaya laa darar walaa daraara fi lislaam in dadka la dhibo lama ogola wayaxabu xarana asulxu heshiis ayaa xarana cala shraaxi jinaaci jinaaxi yani janaaxu waxaanu waa barandihi barandaha samaysigiisa in heshiis lagu galaa ma banaana oo masalan wax laga qaadaa walow xagga dawladdaba ha ka timaadee wayaxrumu xaraa asulxu heshiis ala calaa ishraaci ljanaaxi barandaha samaysigiisa in sulx iyo heshiis lagu galo oo ama dadka kale jiiraankaas ay heshiis ku galaanoo wax lagu qaado ama ay dawladduba wax kaga qaado lama ogola maxaa yeelay dee barandahan iyo waxaan yaree la samaynaya waa wax iska hawadaasun ah dee wax hawadaasun saaran oon meel hoose lahayna caqdi laguma galo oo wuxuu raacaaun waxaan dushu waxaan hoose dhulka lagu dhisu raac mar haddaan wax hoosoo lagu dhisaya aana jirin ee waxaa laga tallaabinaya hawada maraya inuu yahay ma banaana in wax laga qaada wa an yabniya waxaa haran inuu dhiso fi ariiqi ariiqa degkatan kaabad aw yakrisa ama uu ku beero shajaratan geed waqiila waxaa la lam yadura haddaan waxba yeelaynin jaazi waa iska banaan yahay wuxuu sheekhu leeyahay waxaa kaloo xaaraan ah inuu dariiqa ka dhiso degkatan dekada hadda lababa way ku macneeyaan kutubta yani mucaasirkaah masalan kaabad iska dheeroo la iskaga fadhiisto in laga sameeye lama ogola waxaa kaloo lagu macneeyaa dekada meelahan had iyo goraale maxadaadka ah ee masalan dariiqyada laga sameeyo ee ama basaska lagu lagu sugo ee yani la fadhiisto ee dushaana laga yarhadaye la fadhiisto meelaha noocaas ah in laga sameeyaa ma banaana waa wadada dhexdeeda marka de haddii la kala nadaamiyo oo wadadiina markaa in laga dhigo intaa kalena meel kale oon wadada ka baxsan looga sameeyo de iyadu waa wanaagsantay laakiin wadada in laga sameeyo lama ogola ama geed lagu beero walow dariiq waasic lahaadoo imaamku ahaadnoo dhibaata ayaana jirin bay yidhahdeen maxaa yidhi meesha dee in la maraabay ahaydoo mariddii ayay markaa ka joojinaysaa qofkii maraya ayaa ku turunturoonay marka la iscedeediyo haddii ay muddadu iska sii dheeraatana oo dadkan waxaan ogaa markii la sameeyey hadday iska sii dheeraatana dee waxaba la arkaa inuu mid iskaba sheegto idhaahdo kaabadda annagaa lahaan jirnayoo halkaa waxbaa noo ahaa markaasi aan waxaasoo dhammi aanay meesha uga imanin yaan midh lagu samaynay wadadeeda ha ahaato qayl baa wuxuu leeyahy lam yadurun war haddaan wax dhibaato aanay lahayn taasi wuu iska bannaan yahay wax dhibaato i mar haddaanay ku jirin xoogaygaa yareeyo la samaynayo way iska bannaan tahay wakayru naafidi kaasi waddadii dheerayd bay ahayd haddaba magaalada ka dhex baxaysay waa kuwan wadda xaafadeedyadina wakayru naafidi waddadaa baxaysa keyrkeed waddadii aan taa baxaysa ahayn yaxrumu xaraana alishraacu ayada in berende lagu sameeye ileyhi xaggiisa yani berende loola baxaa ma banaano ligayri ehlihi cid aan ehelkiisa ahayn wakada libacdi ehlihi ehelkiisa barhkiina waa kulmay fil asaxi haddaan qabano ilaa biribal baaqiina inta baaqigaar hadlihanshahooda mooyaane wa ahluhu ahalkiisuna waxa weeye man nafada ka u soo baxsan yahay baabu daarihi daartiisa albaabkeedu ilayhi xaggiisa laa man mid maya oo maaha laasaqa uu ku dhaysanya jidaaruhu jidaarkiisa uu ku dhaysan yahay maaha halkan wuxuu sheekhu inoo gelayaa kaa shaaric baa la yidhaahdaa ama ariiqu naafi derab ayaa kan la yidhaahdaa wuxuu leeyahy waddadaa weyn ee baxaysa waddada aan ahayn waa wadda xaafadeedyada yaxrum alishraa waxaa xaaraana in berendhii lagu sameeyo oo xaggiisa loo saaro ligayri ehli cid aan ehelkiisa ahayn dad kale cid aan ahayn uma banaana ciidaa la iskuma akhrisa walow yaanu dhibinba ayagoon raalli ka noqonoo aan banaynin yacnii in waddada yar ee xaafadahee intaas dadkaasi wada leeyihiin lagu sameeya ma banaana kadaa waxaa xaaraana buu leeyahy libacdi ahlihi fil asaxi dadkii wada lahaa qaarkood kuma samayn karaan ilaa birida albaaqiin inta kale oo raalli noqota mooyaane waxaa la yidhaha baaqiin waxaa ka wanaagsanaa almustaxiqiin inuu sheekhu idhahdo oo istifnuhu u noqdo ligayri ahlihi wa libacdi ahlihi inuu labadaba u noqdo oo la yidhaha ile baaqi haddii la yidhaha libacdi ahlihiidaasunbuu noqonaya yacni dadka mutay kuwa horena haddii midaan ehelba u ahayn loo ogolaado inuu ka samaysto halkaa berendhaha waa u bannaan tahay haddii kuwan kale ay isu idmaanna ayana waa bannaan tahay haddaba ehelka derabka wadadaa yare wadaxadeedka yaa u hela wuxuu leeyahay wa ahluhu ehelka wadadaa yari waxa weeye man nafada baabu daarihi ilayhi ciddii albaabkiisu ay ku soo jeedo ee u soo baxo weeye man nafada baabu daarihi ilayhi cidda albaabkiisu uu u soo jeedo weeye laa man laasaqahu jidaaru cidduu jidaarkiisu ku dhegan yahay unan albaab u lahayn ciddaan albaab u lahayn laakiin gidaarkii wax ku leh ee masalan xaggaasoo kale uga sii jeeda kaasi isagu waxba kuma laha maxaa yeelay kuwa albaabkooda u soo jeeda ayaa mutay inay intifaacsadaan ayaga ayaale markaa cid kale ma laha si kale haddii la yidhaahdo oynu u dhigno cidda waddadaa yar u heli waxa weeye waa cidda u marta dhulkooda guryahooda cidda u marta ayuu noqonaya ehelkooda dee kaka sii jeedaa markaa uma maro igo intaa kusoo jeedun baa u martaa haddaba wuxu uhi waa halil istixqaaqu mudashadu fii kullihaa waddadaa yar dhammaanteed la wada mutaa likullihim dhammaantood miyay u wada sugnaatay am mise takhtasu shirkatu kulli waaxidin mid la arkay shirkadiisu waxay gaar ku tahay bimaa bayna ra'si darbi derbiga madaxiisa inta u dhaxaysa iyo wa baabi daarihi daartiisa albaabkeeda miyaa wajhaani laba wej ayaa ku sugan asaxuhumaa labada weji kooda asaxiin afhaani ka labaad weeye wuxuu sheekhu yidhi marka aynu waddadaa yareeyo darabkaa ka hadlayno waxaa laga maarmaana inaynu kala baranno madaxiisa iyo minjihiisa ra'si iyo asfal ra'si waxa weeye madaxa waxaa la odhanaya waa xaggu suuqa ka galo xagga suuqa uu ka galo madaxiisaa la yidhahdaa xag kalena waa lugihiisi iyo xaggiisii dambe weeye tusaale ahaana waxaynu u haysanaynaa yani masaajidka hadda aynu ku jirno waqooyi buu ujeedaa wadda yar inagu way hormartaa waddadaa yar waxaynu ka dhigaynaa xaggii madaxii suuqii xaggaa bari baynu ka dhigaynaa dadkii markaa wada lahay kusoo jeedina waa dadkan kusoo jeeda e masaajidkuna laba albaab buu leeyahay oo midna waa kaa xagga beri xiga midna waa kaa xagga galbeed xiga